shirka yagan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaad hore oo socotaan shalay oo taariikhdu ahayd lix iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo lix iyo toban waxaa shir isugu yimi dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada puntland iyo guddoomiyayaasha degmooyinka shir iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda baasaweyn shirkaasoo looga hadlayey abaaraha culus ee ka jira gobollada puntland saldhigiisuna ahaa biyo iyo cunno shirkaas wasaaradda arrimaha gudaha waxay samaysay qoondo iyo baasaweyn iyo gobolladao dhan sameeyeen dukumentiga baana loo dhiibay annaguna si deg deg ah baanu waxaanu isugu nimi gobolka nugaal guddoomiyaashiisii degmooyinka oo dhan waxaanuna samaynay qoondadii si loogu howlgalo loona gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee ku nool degmooyinka fogfog iyo kuwa dhowdhow labadaba annagoo fiirinayna lixaadda abaaraha iyo degmooyinka si ay u kala culus yihiin falanqeyr kadhi kadib waxaanu ku samaynay qoondaynta ee biyaha iyo raashinka sida tan degmooyinka ee ugu degmada kow degmooyinka ugu hadaldalanay oo gobolka nugaal waxaa u horeysa degmada dangaroyo waxaanu astaynay in biyaha laga dhaamiyo ceelka ee libaaxo iyo ceelbu labada ceel lagana dhaamiyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan boote bishii ceelashana shidaalka iyo shaqaalaha ka shaqeynaya lacagteeda la bixiyo oo la gaarsiiyo dadka ooman biyaha la gaarsiiyo dhinaca raashinkana in kun qoys raashinkood bishiiba la quudiyo oo la gaarsiiyo degmada ayl iyadana waxaan u qoondaynay saddex boqol todobaatan iyo shan boota bishii in loo dhaamiyo waxaan laga dhaaminayaa ceelasha kale ah maraya kabaal biyacaddo dhaganle iyo dhanaane degmo walbana waxay leedahay qoondada kun qoys iyo atamyada raashinka oo aan shaashaacin doono waxaana soo dhaafay mas-uulka ah oo samayn doona guddoomiyaasha degmooyinka iyagaa shaqadaas mas-uulka ah iyagaana loo doortay annagoo heer gobol baa nahay waana soo mari doonaa laakiin shaqada rasmiga iyaga weeye degmada buurtinle waxaa loo qoondeeyey saddex boqoloo boote waxaana laga dhaamin doonaa ceelasha kale ah ceelka jalam iyo degmada buurtinle ceel ku yaalla qoondada raashinkuna waa kun qoys weeye waaajaangoys waa muddo bilah degmada garowe waxaa laga dhaamin doonaa loo qoondeeyey boqol iyo konton booyadood waxaana laga dhaaminayaa rabaable iyo awr culus qoondada raashinkuna waa kun qoys degmada godob jiraan waxaa laga dhaaminayaa biyaha wargaduud iyo isla godob jiraan degmada saddex boqo waxaana loo qoondeeyey saddex boqol oo boote waxaana raashin kale qoondadeedu waa kun qoys raashinkaas wuxuu ka koobnaan doonaa bariis bur sonkor saliid iyo timir qoondadaas waa qoondadii ay ku tala gashay dowladda puntland inay kaga qayb qaato abaaraha waxaana mas-uulka ah guddiga abaaraha iyo oo qeybta maxaa ahayday biyaha iyo iyo raashinka waxaan rabaa markaa inaan intaa ku daro baaq aan u jeedinayo dadka reer puntlandha gaar ahaan gobolka nugaal waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato abaaraha intaasu waa intii qoondada dowladdu samaysay dadka jaaliyadaha iyo dadka waxhaysta shaqaalaha ganacsatada dhammaan waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato gurmadka abaaraha oo guntiga dhiisha laysaga dhigo haddaan ilaahay raxmad khayr qabta inoo keenin abaar khataraa muuqata waxaanu samayn doonaa howlal waaweyn oo qof waliba au wuxuu awoodo ou keeni doono oo bakhaara ah oo halkaa laga gaarsiiyo qof walba wuxuu keeno haddii alla idmo waa ka guddoomaynaa ajar iyo xasanaad bayna u noqonaysaa intaas la qoondeeyey waa dhiig joojin abaartu siday ahay roob keenin sida roobab ku dii jireen waa lix bilood wakti dheer weey marka lixdaa bilood qoondadaas dadkaa waa ku yadhahay bishii waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba iyo marka koowaad in laga qayb qaato abaaraha oo loo gurmado annaguna shaqo kastoon hayna waa dhigaynaa haddii alla idmo waxaanu istaagaynaa inaanu samayno gurmad deg dega dhammaan shaqooyin kaleo dhan hakada aan gelinno oo loo gurmado waxaanu samaynay guddi heer gobolah waxaanu samaynay guddi ee, degmooyinku soo sameeyeen guddi heer degma ah oo islamarkaana isaguna sii xisaabtami doona guddiga heerka goobta saas isugu xirnaan doontaa cid walbana waxaa raa shaqada in la mideeyo oo meel la isugu keeno oo ay hal madax noqoto saasaan rajeynaa in lagu wada shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu